marka hore horta waxaan utacsiyeynayaa dadkii ku dhintay dhibaatadaasi dadka arxanka daran ay geysteen intii dhimatay allah u naxariisto ehelidii ay ka dhinteenna sabamariyo iimaan inta dhaawacan ilaahay caafiyo marka dhimashada waa hadda dhowr iyo labaatan inta hadda aan ognahay waa garta marka ma laba iyo labaatan ma saddex iyo labaatan mase laba iyo labaatan laba iyo labaatan waayahay dhaawaca afartan ayuu kor u dhaafaya ayaa nagu maqaalaa asna soddon iyo dhowr dhowr way marka tiradan laba iyo labaatanka dadka isbitaalka la geeyey ayaa ku dhinta miya isbitaalka maya maya isbitaalna ma geynaya inta in badan oo toddobiyo toban iyo ku dhawaad waxa waxay ku dhinteen labada goobood ee qarax oo ka dhacay waa gartay marka ma dad rayida ma ciidamo iyo dad mas-uuliyiina maxaad nooga sheegi kartaa dadka dhintay intaasi waa dad dad rayida oo maqaayado hor fadhiya oo iska shaahaynay ahaayeen kuwan dadkan waxa sooma soomaalida gumaadayana uma uma yeelaan cid shacaba cid kaleba hadda dee iyaga shacaabka iyo dadka kale isugu mid ay u yihiin inay laayaan dadka ma la ogaaday in shabaabka ay yihiin ma sheegteen inkastoo qaraxyada inta badan ayaga ay sheegtaan shaki kuma jiraan walahi taas waa gartay maxay adeegsadeen
laba nin oo oo suicide ah oo isqarxisay waa yahay ma la aqoonsado ayaga
maya
waa tahay qaraxi kadib marka sidee ayaa isbitaalaadka magaalada baydhabo ku yaalo ay ula daala dhacayeen dadka soddon iyo dhowrka qof ee dhaawacyada yaalla ilaa iyo haatan ma jiraan kuwo xaaladooda ay culus oo waxba looga qaban karin gobolka baay guud ahaan kuwa way jiraan de qaraxu marka dhacay markuu dhacay de gurmad dhinac walba cid walba cid walba ku shaqale caafimaadka iyo gurmadka guud ahaan shacabka looma kala harin inta dhaawacana waxaa loo shubay dhiig oo markii dhiiga bangiga dhiiga yaalay ay yaraadeen dadka ayaa si voluntaria ugu shubay dhiig oo waa loo gurmaday haddana dhaawac waxaa jira qaar xaaladooda ay ay tahay in loola tacaalo meel kale oo ka duwan isbitaalada halka yaal marka iyagana ad wasaaradda caafimaadka federaalka lala kaashtay oo rasara loo sameynaya beri hadda ilaa yirahdo waa la qaadi doonaa waa gartay bal marka tirada dadka wax looga qaban waayo baydhabo ee la qaadi doono inteen leeg camal waayo ilaa lix qofaas ayaan rajeynaa inay yihiin waa tahay caawa bal iyo maanta kadib xilligii qaraxa uu dhacay waa sidee xaaladda baydhabo sidii awal ba ahayd waay magaalada waa degan tahay wax kaloo dhibay hadda ma jiraan oo intaa ka duwan cid loo soo qabta ma jirtaa kooxihii falkan geystay ee ka dambeeyay qaraxan nimanka ka dambeeyey mar walba baadi goobkooda lagu jiraa kuwii aan sameeyeyn waaba ku dhinteen ayagaa dhimashada ku horreeyey marka mar walba dee la dagaalanka shabaab oo aan meelna had had had gooni aan lahayn ayaa lagula jiraa dee wixii ka dambeeyeyna waa garanaysaa waa nimankaas baydhabo waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee mashquulka badan ee dadka faraha badanna ay ku nool yihiin marka qaraxyo in badan ayaa waxay kusoo noqnoqdeen inay ka dhacaan maqaayido oo dad ay fadhiyaan oo dad caadi oo shacab ay iska shaaheynayaan saas oo kale fal argagixiso loo geystay marka waxaad bal iiga warantaa tallaabo inaba aad qaadi kartaan ma jirtaa amniga si loo adkeeyo amniga dee waxa waaye maqaayad nin fadhiisanayo dee ma heri kartid maqaayadaha iyo nolosha iyo dadka si caadiya inay ku socdaan waa midda ay nimankan dadka laaya ay rabaan in maqaayadaha la xiro nimanka la xiro dadku ay ay ay ay ka baqdaan inay meelihii ay noloshooda ay ku wadin lahaayeen ay yimaadaan marka haddii ay ay ay taas midda ay rabaanna ma dhacaysa maqaayad waa la fadhiisan mar walbana iyadoo la foojigan yahay haddana lama daynayo in in in dukaamankii maqaayadaha la tago waa garta aragtidaada al-shabaab aad ka qabtid maadaama mas-uul deegaan dhan mas-uulka aad tahay afar iyo tobanka oktoobar ayuu kusoo beegmay qaraxan oo qarax khasaare xoogan geystay dhowr boqol oo dad oo soomaaliyeed ay ku dhinteen ayuu imaanaya al-shabaab maxaa looga adkaan la'ya dowladda federaalka iyo cidda ku shaqada oo yaad weydiinaysaa taas aniga ma aha gobol dhan ayaad adiguba guddoomiye ka tahay mas-uul ayaa tahay waxaa lagu doorta inaad wax qabato amniga ayaa qaybka a wax ugu muhiimsanna ah maya de al-shabaab waxaa looga adkaan waaya weydiisay aniga mas-uuliyadda gobolka imaadan weydiino keliya marka hawl hawsha caalamka iyo dowladda soomaaliyeed federaalka inta dagaal kula jirta shacab marka sidii loogu leynayo ayaagaad weydiinaysaa waata guddoomiye adigoo mahadsan maxaa ka muhiimsan amniga oo dadka saas haday u dhammaanayaan loo qaban lahaa oo gobol ama la weydiin lahaa ama heer degmo ama xataa heer federaal saaad u leedahay maya de waxaan ku yidhi waxaan ku yidhi waa lahayaan ku yidhi marka su-aasha aad weydiisay cidda tooska ay ukhusaysa kuu sheegay maaha inaanan amniga wax ka qabanayni anaga inta aan looma kala harin aan kuleeyahay marka su-aashaada laakiin waxay tegaysaa in la weydiiyo mas-uuliyadda ugu dambeysa ee dalkan sidii looga qoreyn lahaa shabaab ay saaran tahay